tirintii cutubka afar iyo soddonaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer binu israa'iil waxaad ku amartaa oo ku tidhaahdaa markaad gashaan dalka kancaan kaas oo ah dalka dhaxal idinku dheci doona oo ah dalka kancaan siday sohdimihiisu yihiin waaxdiinna koonfureed waxay ahaan doontaa cidlada siin iyo tan iyo dhinaca edom oo soodintiinna koonfureedna waxay ka bilaaban doontaa badda cusbada leh darafkeeda bari oo soodintiinnuna waxay la soo wareegi doontaa xagga koonfureed oo jiirtii akrabiim oo waxay u gudbi doontaa ilaa maasiin oo dhammaadkeeduna wuxuu ahaan doonaa kaadesh barneeca xaggeeda koonfureed oo waxay u sii bixi doontaa xagga xasar aldhaar oo waxay u sii dhaafi doontaa ilaa casmoon oo soohdintu waxay la soo wareegi doontaa casmoon ilaa tan iyo durdurka masar oo dhammaadkeeduna wuxuu ahaan doonaa xagga badda oo soohdinta galbeedna waxaad yeelan doontaan badda weyn iyo soohdinteedaba intaasu waxay ahaan doontaa soohdintiinna galbeed oo intanuna waxay ahaan doontaa soohdintiinna waqooyi waxaad ka tilmaansataan badda weyn ilaa tan iyo buur xor oo buur xorna waxaad ka tilmaansataan ilaa tan iyo meesha hamaad laga galo oo soohdinta dhammaadkeeduna wuxuu ahaan doonaa sadaad oo soohdintu waxay u bixi doontaa xagga sifron oo dhammaadkeeduna wuxuu ahaan doonaa hasar eenaan taasu waxay ahaan doontaa soohdintiinna waqooyi oo soohdintiinna barina waxaad ka tilmaansataan hasar eenaan ilaa maatan iyo shefaam oo soohdintu waxay hoos uga dhaadhici doontaa shefaam iyo ilaa maa riblaah oo ah cayn xaggeeda bari oo soohdintu waxay hoos ugu dhaadhici doontaa oo gaadhi doontaa badda kenered dhinaceeda bari oo soohdintu waxay hoos ugu dhaadhici doontaa webi urdun oo dhammaadkeeduna wuxuu ahaan doonaa badda cusbada leh intaasu waxay ahaan doontaa dalkiinna siday soohdimihiisu u wareegsan yihiin markaasaa muuse amray reer banu israa'iil oo wuxuu ku yidhi waa kan dalka aad saamiga ku dhaxli doontaan oo rabbigu amray in la siiyo sagaalka qabiil iyo qabiilka badhkiis waayo qabiilkii ruuben sida reerahoodu yihiin iyo qabiilkii gaad sida reerahoodu yihiin iyo qabiilkii manase badhkiis horay u heleen dhaxalkoodii labadaas qabiil iyo qabiilka badhkiis waxay dhaxalkoodii u heleen webi urdun shishadiisa ee yeeraxoo barigeeda ah xagga qorrax ka soo baxa markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi nimanka dalka dhaxal idinku qaybin doona magacyadoodii waa kuwan wadaadka elacaasaar ah iyo yashuuca inanuun oo qabiil kastana waa inaad amiir kala soo baxdaan inay dalka dhaxal u kala qaybiyaan oo nimankaas magacyadoodiina waa kuwan qabiilka reer yuhuudda kala soo baxa kaaleeb inayafune qabiilka reer simcoonna shamuu'eel ina camihuud qabiilka reer benyamiinah elidaad ina kisloom qabiilka reer daanna waxaad kala soo baxdaan aamiir kaas oo ah buqii ina yaagli reer yuusufna qabiilka reer manaseh waxaad kala soo baxdaan amiir kaas oo ah xanii'eel ina eefood qabiilka reer efrayimna waxaad kala soo baxdaan amiir kaas oo ah qamuu'eel ina shiftaan qabiilka reer subulunna waxaad kala soo baxdaan amiir kaas oo ah elisafaan ina farnaag qabiilka reer isakaarna waxaad kala soo baxdaan amiir kaas oo ah faltii'eel ina casaan qabiilka reer aasheerna waxaad kala soo baxdaan amiir kaas oo ah axihuud ina shalomiy qabiilka naftaalina waxaad kala soo baxdaan amiir kaas oo ah fadaheel ina camihuud kuwaasu waa inta rabbigu ku amray inay reer banu israa'iil dhaxalka ugu qaybiyaan dalka kancaan